deeq gargaar kala duwan ah ayaa soo gaartay magaalada Beledweyne taa oo loogu talagalay dadkii ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle. Deeqdan ayaa ka timid hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Sodma. Afhayeenka gobolka Hiiraan Liibaan Cabdi Cumar ayaa ka warramaya deeqdan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
maanta oo ay taariikhdu tahay nofembar waxaan degidda garoonka diyaaradaha uwaas khaliif aynu ku soo dhoweynay shixnadii labaad ee ka timaada hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka taas oo ay ku garab istaagayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha culus ee ku dhuftay magaalada beledweyne maamulka gobolka hiiraan wuxuu la wareegayaa duulimaadkii labaad ee maantay oo taariikhdu ay tahay nofembar waxaa ka horeeyey hal duulimaad oo hore oo inoo yimid nofembar maalmo ka hor waan kaga mahadcelinaynaa hay-adda maaraynta musiibooyinka garab istaaga wanaagsan ay u muujinayaan dadka reer beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi axmaalin sufrow anigoo ku hadlayo iyo guud ahaan afka maamulka gobolkaba cid kasta oo dadka reer hiiraan u keenayso hal shay oo waxtar u leh maantay waxaan leenahay waad mahadsantihiin waanu u mahadcelinaynaa waana soo dhoweynaynaa istiraatiijiyadda u degsan maamulka gobolka ee dhanka samata bixinta dadka ay saameeyeen fatahaaduhuna waxay tahay in wax walba oo dadkeena soo gaaro aynu u gaarsiino si daahfurnaan iyo isla xisaabtan ay ku dhisan tahay duulimaadkii koowaad ee horey inoogu yimid waxaan sameynay in aynu gaarsiino guud ahaan dadka ku go'doonsan biyaha oo afarta xaafadood ee degmada beledweyne dadka ku soo barakacay kaamamka ugu liito ee magaalada jooga ee aadka u duruufaysan ee danyarta ah ee aanan dabkooda shidan karin maamulka gobolka hiiraan mar walbana waxaa ka go'an wax walba oo yimaada in shacabka loo sii gudbiyo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka dowladda dhexe ee federaalka hay-adaha lookalka ee jo-owyada ah wuxuu maamulka gobolka hiiraan mar kale ugu baaqayaa in xaaladda ka taagan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne ay si deg dega ay mar kale ugu soo jawaabaan sidoo kalena ay gutaan hay-adaha xaquuqda bilaadanka ka shaqeeya ee humanitarianka waajibaadka ka saaran waa shixnadii labaad oo gargaar ah kana timaada dowladda federaalka soomaaliya tan iyo markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyne